Munaasabaddan oo lagu xarigi jirayay adeegyada caafimaadka kala duwan oo cusub oo lagu kordhiyay isbitaalka Waaweyn General Hospital ayaa lagu qabtay degmada Waaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Munaasabadda xarig-jarka ayaa waxaa ka qaybgalay madaxda Waaweyn General Hospital, Bahda Caafimaadka Degmada, odayaasha dhaqanka, haweenka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Dr. Cali Xuseen Shariif, oo ah agaasimaha isbitaalka Waaweyn General Hospital, ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda xarig-jarka.
Waxaa daafuri doona qayb emergency ah oo lagula tacaali doono dadka gargaarka degdega u baahan. Ayadana waa qayb cusub oo isbitaalka uu daafuri doono. Sidoo kale meesha waxaa ugu faa'iideysanaa qayb shaybaar ah oo shaybaarkiisa aad loo qalabeeyey in isbitaalka uu soo kordhiyey. Waxyaabaha oo qaliimada qaybahooda kala duwan isbitaalka uu qaban doono. Qaliin noocoo noqdo waxaan rajaynaynaa in baahidii isbitaalka Waaweyn uu daboolo baahidii degmada Waaweyn loo qabay oo loo ordi jiray sagaashan kiiloomitir. Isbitaalka waxaa baahidiisa u istaagay dad bulshada deegaanka u dhashay. Qof far ka imaaday ma ahan waa dadkii deegaanka u dhashay oo isku tashatay in ay baahidii dadkooda dhibaataysan ay damqadeen in dadkooda wax u qabtaan. Qaybaha oo qaliinka ha noqoto hooyada uurka leh oo dhiig baxaysa mar walba lagala ordaayo magaalada oo loo wado sagaashan kiiloomitir. Waxaa go'aansanay in anoo ku hadlaya afka maamulka isbitaalka Waaweyn in dadkii baahidii aan ka daboolno inta karaankeenna ah.
Sidoo kale, Bahda Caafimaadka Degmada, odayaasha dhaqanka, iyo qaybihii kale ee ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa iyaguna hadallo ka jeediyay goobta.
baahida ilaaha baa baabi'i koray laakiin dhakhaatiirta hadda la sheenay iina maayinka hambalyoyaane in ummadda inshaqeeyaan si hagar la'aan wixii ku badata waa goonuwa isbitaalkan oo hore inshaqeeyaay geedii shaqadii uso horan ahaay oo lasoo lama jibaara ama lasoo sadi jibaara marka maasha allah waa una ka farahnuwa deegaanka ka farahe degmada ka farahata lasoo ana isbitaalka aadan lasoo ana in dhakhaatiir oo liska kordhiye oo waa soo baradeen oo isbitaalle oo kale ka shaqeeyo koraano oo beesa badan ah hala koraan in ay soo baxaan deegaansho kooyaan oo ka shaqeeyaan waana mahadsantaan dadkii ka dadaali dadkii qabalgaawiye dadkii ka shaqeeyaan dadkii macnaha hadda macnaha diyaarayaan inay warku baradaan intiioo macnaha waxa waaye ha soo dhawaayoy ha iskaashaneen degmadeen ha noqoto degmada isku kaashadaaw laiswaraabsadaaw laisgacansiiyaaw macnaha waxa waye dadkidas way lindaawayo insha allahu raalla ahaada waana aadan ka dheeraani wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay mayba siinku rajayaana ini ajal ilaahay siinku siiyo mayba waaha waa la kafarahoo la taabido la muuqido la arago oo umud walangawadaaw iya gabateen maanaa war umud walangawadaaw iya gabateen maayo mana hamingas ka aadaas way waaha waqti oo maanaartay sidoo iska aadaasi marka sagaashan kilomitr wala inu raadi jirni haddii maanaa alxamdulilah ninin sheelay intas ininka dhawaay
idinkana saa u jeedaan maanta isbitaalkii waxaa lagu soo kordhiyey qalab caafimaad oo taya leh runtii looga maarmi karo wixii loo aadi jiray caasimadda muqdisho maanta waxaan ku helnay degmadeennii in badan aan ku tahmaynay nin kasta oo wallabeen ah hadduu joogo tuulooyinka degmooyinka hoos yimaada ama hadduu joogo degmadaba wuxuu ku tahmayay mar uun inuu helo qalab caafimaad taya leh iyo dhakhaatiir taya leh